bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal habiib wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan iyo si walbo aad noo maqashaanba waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacadaad ah dalsan ee magaalada muqdisho
ka maqal mawjadda dareenka bulshada dalsan rediyo dhacdo dhab loo hubiyey dhanna aan u janjeerin macluumaad dhammaystiran murti iyo madadaalo maqsuud aad ku noqoto dalsan rediyo warbaahin dhexdhexaad ah oo dhegaysi mudan
ismaqa wanaagsan saaxiibayaal habeen wanaagsan waa habeennimo isiinah taariikhdan waxay ku beegan tahay toddobada bisha kow iyo tobanaad ee nofembar sanadka laba kun labaiyo labaatan qodobada caawa barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacadaadi ah dalsan ee magaalada muqdisho oo aan kusoo qaadan doono adiikan aad ku dhegaysan doontaan hadduu ay bahraali ka noqdaan waxaa qayb ka noqon doonaa faafeyno kala duwan ayaa laga helayaa weerar al-shabaab ay ku bilowday qaraxyo oo markaasi ku qaadeen deegaanka lagu magacaabo qayb ee markaasi ka tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya wararkii ugu dambeeyey khasaaro culus ayaa ka dhashay dagaaladaas xaaladdu sida ay tahay deegaanka iminka cidda ku sugan iyo dowladda federaalka oo ka hadashay warkii ka soo saartay al-shabaab qudhooda waa ay ka hadleen wararkii ugu dambeeyey arrimahaas ku saabsan ayaad daawo doontaan kuna dhegeysataan barnaamijkiina wareegga saaxiibyaal waxaan kaloo idiin soo gubi doonaa barnaamijka qayb ka noqon doona saaxiibyaal wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ee soomaaliya faarax sheekh cabdiqaadir ayaa sheegay in wasaaraddiisa ee markaasi samaysay guddi soo tiro kooba dadkii markaasi aqoontii waalidiintooda ay ku geeriyoodeen qaraxdii sooba ka dhacay oo markaasi khasaaraha badan dhaliyey waxaa kaloo idiin soo gubi doonaa barnaamijkeena qayb ka noqon doona saaxiibyaal madaxda maamulka hirshabelle ayaa waxa ay kormeero kala duwan ay ku sameynayaan deegaanadii dhowaan al-shabaab ay kala wareegeen ciidamada dowladda federaalka oo kaashanaya kuwa deegaanka ah ee shabeellaha dhexe ka tirsan gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe madaxweynaha hirshabelle iyo mas-uuliyiinta iyo saraakiisha horkacaysa howlgalladaas ayaa warbaahinta la hadlay waan idiin soo gubi doonaa saaxiibyaal halkay ku sogayeen iyo waxyaabaha markaasi ay ka yiraadeen deegaanadii al-shabaabka laga saaray fariin ayay u direen dadka shacabka halkaas ku nool waan soo gubi doonaa fariintaas waxay tahay qodobada kale waxaa qayb ka ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka qayb galay madaxda oo kala qayb galay madaxda caalamka shirka isbeddelka cimilada ee koob toddobiyo labaatan oo ka furmay magaalada dalxiiska loo tagay ee sharmasheekh ee waddankaasi masar caawa ee barnaamijkiina wareega ku dhegaysan doontaan saaxiibyaal waxaa kaloo idiin soo gubi doonaa barnaamijka qaybka ah gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaalo waxa uu sheegay in al-shabaabkii ugu badnaa ay soo gaareen ama ay soo galeen gudaha magaalada muqdisho kadib markii furimaha hore ee dagaalkana gobollada dalkana uu sheegay in markaasi lagu gaarsiinayo khasaare kala duwan waana idiin soo gubi doonaa saaxiibyaal waxa uu ka yidhi qodobadaasi aa caawa barnaamijka wareega ku dhegaysan doontaan cabdihaab ayaa farsameynaya anigu cabdinaasir waa idinla soo codsiinaya kusoo dhawaada mar kale
soomaaliyay waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaalladan waddeen diriirta qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooyey ayaa dalagii noo beeray dadku laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidan uun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isuullayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
hagaag saaxiibyaal habeen wanaagsan ayaan hawdinka ayaha barnaamijka wareegiga wararka afar labaatanka saacraad ah dalsan ee magaalada muqdisho ad degeysanaysaan qeybaha ugu horreya barnaamijka wareegiga caawa ayaan gudagelinaa waxaan ku bilaabaynaa saaxiibyaal deegaanka lagu magacaabo qaayib ee gobolka galguud ka tirsan waa berigii hore ee shaaki al-shabaab ayaa weerar ku bilowda qaraxyo ku qaaday halkaasina waxaa laga soo sheegaya in dagaal foolka foola uu si toosa u dhex maray ciidanka deegaanka halka ku sugnaa ee galmudug oo kaashanaya kuwa dowladda federaalka iyo dagaalmayaashii al-shabaabka weerarka halkaas ku qaaday weerarka ayaan ku bilowda qaraxyo ismidaabin ah oo loo adeegsaday gawaari laga soo buuxiy walxaa qarxaa ay ku qaadeen deegaankaasi qaayb oo hoostaga degmada baxdo ila weerado ayaa oo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in marka horeba al-shabaab ay laba qarax ay ku dhufteen saldhigga deegaankaas waxaana kadib xigay dagaal u dhexeeyey xubnaha weerarka qaaday iyo ciidamada galmudug markaasi garabka hela ee kuwa deegaanka wararkii intaas kusii daraya in dagaalka markaa halkaa ka socdan uu ahaa mid aad u culus oo dhinacyada isku adeegseen hubka noocyadiisa kala duwan sidoo kale waxaa lasoo wariyey in khasaare iskugu jira dhamashi dhaawac uu ka dhashay weerarka waxaana markaasi ilaa iminka lasoo warinayaa in xaaladdu ay tahay mid aan deganeyn islamarkaana mar kasta ay dhici karaan dagaallo kale oo foolka fool ah oo si toos markaas dhinacyadu u dhexmara dagaalka oo saaka bilowday ayaa maanta ilaa gelinka dambe soo gaaray ayadoona ilaa hadda laamaha ammaanka ee maamulka aysan wax faahfaahin dheeraad ah aysan ka bixin dhinaca kale dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ka hashay war ka soo saartay waradii ka dhacay ee deegaankaasi qaayb oo markaasi al-shabaabka waa berigii hore ee saakiba ay weeraro culus ay ku qaadeen hafeenka wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya ayaa sheegay in militariga soomaaliya dadka deegaanka ee al-shabaab markaasi ay ku jibeen dagaal ka dhacay magaalada qaayib ee degmada baxdo kadib markii ay shabaabku saaka weeraro ismidaamin ay ku qaadeen saldhig militari soomaaliya ay ku leeyihiin deegaankaasi lagu magacaabo qaayib oo ka tirsan gobolka galgaduud sida ay baahisay wakaaladda wararka ee zona janaan cabdulaahi cali caanood ayaa sidoo kale warbaahinta u sheegay waa dowladde inay khasaare gaarsiiyeen al-shabaabkii halkaasi weerar kusoo qaaday dagaalka ayaa saake salaad subax kadib ka bilowday deegaankaasi qayb oo qiyaastii dhowr iyo soddon kilomitir u jira magaalada baxdo waxaana markaasi la sheegay in laba gaari oo laga soo buuxiyey walxaa qarax markaasi lagu weeraray saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada deegaanka oo taageero ka helaya militariga soomaaliya ee fadhigoodu yahay deegaankaasi wararku waxay intaas kusii daraya in rag hubeysan oo ka tirsan al-shabaab ee markaasi weerar culus ay ku qaadeen deegaanka xili dagaalka xoogan u dhex maray ciidamada dowladda iyo al-shabaabkii halkaa weerar kusoo qaaday waxaa dhinaca kale al-shabaab ee burburin xarumihii isgaarsiinta ee shirkadda hormuud ee halkaas ku taalay ayadoona sawir laga soo qaday la arkayay baaxadda khasaaraha weeraradaasi ee ka dhashay tirkoobka rasmiga ee khasaaraha laba dhinac ee soo kala gaaray ayaana ilaa hadda warbaahinta si saxa aysan u xaqiijin karin inkastoo dhinacyadu ay kala sheeganayaan guulo wixii kusoo kordha dagaaladaas iyo xaaladda deegaankaasi wararkeeni barnaamijyana kale ee soo hadan ayaan kugu soo gudbi doonaa saaxiibaal qodobada kale barnaamijka caawa wareega aad kusoo maqasheen ayaan kusii soconaynaha markaana haddii aan eegno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxuu madaxda wuxuu ka qayb galayba raadi shirka ka furmay dalka masar gaaran magaalada lagu magacaabo sharmashiikh oo ah markaas magaalada wadal xisago madaxweynaha wuxuuna markaasi ka mid dhaxda caalamka ee shirkaasi kasoo qayb gashay oo lagu hadlayay isbeddelka cimilada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa ka qayb galay furitaanka shirka caalamiga ee cimilada adduunka ee coob toddobiyo labaatan oo maanta magaalada sharmashiikh ee dalka masar uga furmay madaxda caalamka madaxweynaha ayaana madasha shirka uu ku qabsoomay wuxa uu kulmo kula qaatay madaxweynayaasha dalalka jabuuti algeria iyo sidoo kaleeta kenya imaaraadka carabta burundi iyo sidoo kaleeta wasaaraha waddanka etoobiya iyo wasaaraha waddanka finland oo dhammaantoodba ka qayb galay shirka markaasi isbeddelka cimilada oo magaalada sharmashiiqa furmay madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxaa ku weenlayay shirkaasi koob toddobiyo labaatan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya daba waxaa ka warbixiyey abduqaadir cali diga oo markaasi mas-uuliyiinta warfaafinta madaxtooyada ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta waxa uu ka qayb galay shirka cimilada adduunka ee cab oo ka furmay magaalada sharmashiikh ee dalka masar kaasoo ay ka qayb galayaan madaxda caalamka madaxweynaha ayaa madasha shirka uu ku qabsoomayay waxa uu kulamo kula qaatay madaxweynayaal kala duwan madaxweynaha jamhuuriyadda iyo khubarada cimilada soomaaliyeed ee ku helisa shirka cab ayaa la wadaagay madaxda caalamka saameynta xoogan ee isbedelka cimiladu ku yeelatay nolosha dadka soomaaliyeed iyo qorshayaasha dowladdu ay kula tacaalayso abaaraha nabaad guurka iyo fatahaadaha oo ka mid ah saameynta isbedelka cimilada
markaan haddii aan egno gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf jimcaali xuseen halkaas aan ku celiyo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa waxa uu markaas sheegay in shabaabkii ugu badnaa ay soo galeen magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya iyaga iyo markaasi xasiskooda iyo caruurtoodaba waxa uu sheegay in ay soo buuxdhaafeen magaalada muqdisho wuxuuna ugu digay shacabka soomaaliyeed in markaas ay ka feejignaadaan gartooda buu yiri siduu hadalku u dhigay gudoomiyaha gobolka banaadir sheekh yuusuf xuseen macaali madaale oo markaasi hadalkan ka sheegay kulan maanta lagu daafurayay dadweyne markaa waa yaa gudoomiyaha ayaa markaasi daafuray kulmo dadweyne oo ay shacabka gobolka banaadir ay ku taageerayeen cadonka shacabka iyo midka markaasi ciidamada qabiska ee ka socda gobolada dalka kaas oo dalka lagu xidheynayo al-shabaab kulanka ayaa galabta lagu daafuray degmooyinka iyo deegaanada qaybta bari ee gobolka banaadir gudoomiyaha ayaa wuxuu bulshada gobolka banaadir kula dardaarmay inay ka qayb noqdaan kacdoonka ka dhankaa al-shabaab iyagoo markaasi la shaqeynaya buuri laamaha amniga si looga hortago markaasi khataraha ay al-shabaab u geysan karaan shacabka ku nool gobolka banaadir mar uu arrintaas ka hadlaya gudoomiyaha gobolkan wuxuu yidhi
marka lagu yidhaahdo waxaa laga maarmaan ah qofka bini'aadamka ah waxa ugu qaalisan noloshiisa waa nafsiisa waad arkaysiin waxyaabaha dhacaayo runtii oo in muddo ah ka dhacaya magaaladan muqdisho ee baabuur waaweyn oo candhamiidilayaal ah ama kuwo kale wixi bir ah inta lagu soo aruuriyo lasoo dhex dhigaayo bulshada soomaaliyeed lasoo dhex dhigaayo ee maalin kastaba wiilkayna iyo gabadhayna ee aabbayn iyo hooyadan ay ku dhimanaysa waa arkaysiin marka haddee maalin kasta inaan hoos u foorarsanno oo aan dhahnay cid walba ay sugto inta laga soo gaaraayo runtii waa nasiib darro waxaan marka kulankan uu burdhig u yahay kacdoonka ay bilaabeen shacabka reer hiiraan oo mar walba mudan in carabka lagu celiyo hiiraan kacdoonka ay bilaabeen ay isaga dulqaadayaan mushkiladda raagsatay ee muddada badan soo jirta ay isaga dulqaadayaan kadibna ay aadeen gobolladi kale la aaday ayaad waxaad mooddaa in dadku ay ka indhalaayihiin kana dhegalaayihiin marka waxaan rabnaa dadka indhahooda iyo dhegooda inay arkaan cadowga naftu maalinay dhimanaysaa maalintay go'aysana caloosha hooyadaa markaad ku jirtood uurka hooyadaa ku jirtay ayaa la calaamadeeyey qofku marka uu dhasho dhalanaayo marka uu dhalanaayo qofka afar asheeyaa u qoran koo waxaa qoran ajashiisa goortou dhimanayaa qoran risqigiisana waa qoran yahay wuxuu cuni lahaa camalkiisana waa qoran yahay mid dhurdarsaday iyo mid dhurooba inuu yahana waa qoran yahay marka intii aadan bannaankaba uu soo bixin ood uurka hooyadaba adanka soo bixin ayaa horta wakhtigaadi ma leheed la qoray qof ku jecelna kuma celi karto qof ku dhacabna kuma dili karto haddaad dhimata ajalaad u dhimanaysaa ogow ilaahayna wuxuu uhi likulli ummatin ajal qof kastoo ajalay leedahay fa idaa jaa'a ajaluhum ajashooda hadday timaado qofkaasna laa yastaakhiruuna saaca walaa yastaqdimuuna lamana soo hormari karo lamana dibdhigi karo cid kastoo ruux kastoo bini aadam ah ama insaan ah intuusan dhalana la qora ajashiisa marka cabsidu iyo welwelka ajal kuu kordhi maayaan ajalna kaa soo dedeji maayaan geestinimaduna kuma disho fulaynimadana laguma noolaado laakiin waxaad ogaatiin ajalaa loo dhintaa magaalada muqdisho waa lagu soo jabay waana la yimiday dhallinyaradii argixisla dagaalka ee argixisada ahaa ubadkoodii iyo gabdhahoodii iyo xaasaskoodii waa yimideen gabdhayni waayo ubadkuna waa ubadkayni laakiin waxaan rabnaa inaan lagu soo hoos gambanaan rabnaa oo lagu soo hoos gambanaan rabnaa waxaan rabnaa midka cadowga ah ee markuu sii jeesta ee markuu soo jeesta aadan kala gara karin wejigana aysan tiin bara uga dheganayn waxaan rabnaa qof kastoo diriskiisa ah inuu ka warhaayo soona gudbiyaa laga rabaa maxaa yeelay haddii aadan adiga ku maqnayn adoo kugu maqan yahay mar haddou kugu maqan yahana waxaa fiican intuusan ku asiibnin adiga asiibtaa fiican marka dagaalah socdo dagaalka socdana geeska gees ayuu ka bilowday gobollada koofureedna waa ka bilaabanayaa gobollada dhexanaadbuu ka socdaa bartamahana waa ka socoyaa koonfurtana waa soconayaa marka waxaad ogaatiin meesha baahalagaleenka ah waa taqaaniin baahalagaleenka ah oo cid kasta wax kasta qarsan karto cidda meel kasta cid kasta soo dhoway kartana waa taqaaniin waa magaalada muqdisho marka magaalada muqdisho soo dhowaynteeda inaanan u dhimanaan rabnaa maalin kasta in la yidhaahdo baabuur wax sidaa meel hebel joogo ee qalqal dadka ay ku noolaadaan suuragal maahan isweydii daraad yaa dhintay oo shalay yaa dhintay maantana yaa dhimanaayo soo qof muslim ah ee salaad soo dukaday ee saaka soo tasbiixsaday ee ilaahayga abuurta ku xidhan ee allaahu akbar dhahaayo oo samic allaahu dhahaayo oo faatixadii akhrinaayo ayuu dilayaa yaa yidhi qofkaasaa lagu janno tegaa cidda tirayaa waayo waa dembi ilaahay looga furanaayo rasuulka calayhi salaatu wasalaamna wuxuu yidhi man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi muslimka toosa waa midka carabkiisa ee gacantiisa laga nabadgalaa laakiin inaad dadka disho cunug munuq ah ee aan qaangaar ahayn ama qaangaar ah amaba jaahil ah ayaa inta miina lagu soo rakibo ayaa la leeyahay shahiidaa tahay jannada waxaa kaaga dhiman intaad iska qarxisaa la leeyahay markaasaasoo hilbihiisa cadcad u go'an yihiin ayaad arkaysaa oo baabuur dhanoo qirax sidou isku qarxinayaa ama intou jaaka soo xortou meel isku tuuraya markaasou dhimanayaa xaggow jinnada ku arkaa qofka naftiisa markuu dilo iyo naf kale markuu dilo naftiisa markuu dilow dembi badan yahay naftaada markaad disho way ka dembi badan tahay markaad naf kale si aad disho marka tiisiyow dilay tu kalena waa dilya qofkaas dhallinyarada waxaan leennahay beenta loo sheegaayo ilaahay intaad ka cabsatiin diintiinna barta ee markaad diinta baratiin diinta dabakace diinta ha horkicina saas ayaan leennahay dhallinyarada maxaa yeelay maalin kastaba wiilal dhallinyaro ah ayaa la soo sirayaa markaasaa kuwa mas-uuliyiinta u ah ama madaxda u ah sheeganaayo hadday janno la aadaayo jannadan meel la wada aado jannadaa in kooban keliya la soo diraya dhallinyaro masaakiin ah ee kuwa waaweyn maalin aysan maarat jannadu ag hadday taalloo la og yahay ayagaa uga soo hormari lahay dadka laakiin waxay ku tusaysaa in laqdamo meesha ay jirto waa maalaysteen asay lacagaysteen sida waryaa hebelow lacag soo dir telefoonnada siduu kuwa birigaatada ah ama kuwa tuugada ah ee telefoonada dadka soo dira dadka khayaamaayo iyo kuwa masaakiinta dadka dhacaayo noocaasoo kale ayaa loo dhaqmaa maxaa yeelay guriyow dhisanaya soo diraa la leeyahay guriyow gato soo diraa laleeyaa u sheegay markaba alabugu soo dirta soo diraa la leeyahay maalin walba soo dir soo dirtaasay u guraayeen lacagay ka sameeyeen malaayiin doolar ay ka sameeyeen marka in lacag nagala dur sameeya dadkeennana lagu dilo ma akhrisan karno lama akhrisan karo marka kulankaani waa bilaaw qof kastoo guriga kugu dhow oo diriska kula eh adigaa ka mar adigaa adigaa lagu weydiinayaa adaa lagu weydiinayaa ha ha- ha qarinin qof dembiilo ah ee kugu maqan adigu ha qarinin sidaa darteed waxaan rabnaa haddii ilaa yidhaahdo in la hurdada laga kaco haddaad shalay hurdo ku jirtay oo daraas hurdo ku jirtay biritana hurdaa rabta inaad ku sii jirto saan ku noolaanaynaa aan isweydiinno calaa kulli xaal kuwa qoryaha qaatay iyo gabdhaha ka daba cararaayo oo ka daba sido maaragtay biyaha iyo caanaha ka daba sido iyo kuwa maaragtay ka daba sida miya anigu ka duwanna waa maya waa ogsoontihiin gabdhahayna qaara intay halkan ka baxeen ayay goobihii tageen markaas iyagoo wada raashin iyo wax walba wado ayay tageen markaasay soo dhiirigeliyeen adigana mid cadawaa inta soo xalxaluushay oo gadaashaada qol uga juryaa markaasaad intaad aragtadka sii jeesanaysaa suuragal miya maya suuragal ma waa mahadsantihiin waaragtay ma raba inaan wakhtigiidii ka sii dheereeyo meelo dheerad u hoyo leedeen kulankan waa bilow wuxuuna bilow u yahay kacdoonka shacab ee magaalada muqdisho bilow u yahay maxaa yeelay ayagaa naga dabageeyey maalin kastaad waa aragteen dhaawacayna dhibaatada ee duruufta ay ku nool yihiin dadka waa arko weysiin hantiyaa burburtay haddaas buucu dhawaay keliya qaraxi dhacay meeqaa ku dhimatay ma isweydiiseen meeqaa ku dhaawacantay ma isweydiinay meeqaa ku hanti beesha ma la isweydiiye maxay halleeyeen aan isweydiinna maxay halleeyeen waxay halleeyeen miyaa jiro maya sidaa darteed marka aan foojignaanno waana mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay qaybta bari ha noolaato
hooyo qofna qof uma jeclaado siday hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkaynu joognaa waa muhiim ina ubadkaada aad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nidofort grow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida ironta vitamin a c iyo d si ilmahaaga difaaciisu u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telekom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo debadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeenu oo ah facebook com hormuud hormuud for g l t e yaa waa dheeftaasuya ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay odhan waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kor tago badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbatoo kaadiriin cilmila barnaamijyo caqligooda ka kaabiyo wararka miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaya ka laaweeye jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koretiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaar ee xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaala maqal dalsan radio
subersign design design daabacaad kuleh sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeya oo wada dijitaala subersign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg weye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladan ay isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurday ka daabacda subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ex hotel amiira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba markas
qeybii dhexe barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraad ah dalsina magaalada muqdisho aad degeysanaysaan saaxiibayaal wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk ee soomaaliya faarax sheekh cabduqaadir ayaa wuxuu sheegay in wasaaraddiisu ay samaysay guddi soo tiro kooba aqoontii waalidiintoodu ay ku geeriyoodeen qaraxyadii ka dhacay gooska soobe ee lagu weeraray xarunta wasaaradda waxbarashada kaa oo sababeen khasaaro kala duwan iskugu jira dhimasho dhaawac dhimashada ayaa la sheegay ama la xaqiijiyay ilaa ay boqol iyo labaatan ka badan halka dhaawacdun ilaa iyo afar boqol ay sii caageenayaan wasiirka waxbarashada oo markii weeraradan ay dhaceen warbaahinta la hadlay ayaa wuxuu uu ballanqaaday waalidiinta markaasi ama ardayda waalidiintooda markaa qaraxaas waxyeeloobana ay waxbarasho bilaasha heli doonaan sidoo kale waxa uu maanta sheegay in wasaaraddu ay soo turkoobto arrintaas ayna ay ku dhaqaaqday tan iyo markii weerarkaasi uu dhacay wasiirka waxbarashada soomaaliyana waxa uu yidhi mar uu arrintaas ka hadlayay
runtii waxaan aada iyo aada u bogaadinayaa dadaalka weyn iyo isxilqaanka ee ay sameeyeen dadka soomaaliyeed guud ahaantood gaar ahaana gurmudkii deg dega ahaa ee ay bilowday hay-adda soodma saacaddii qaraxu uu dhacay dadka isbitaalada lala gaaro wixii lala gaari karo laga warqabo duruuftooda la ogaado kadibna xukuumaddu waxa ay samaysay guddi qaran oo uu madax ka yahay wasiirka caafimaadka oo hadda galabta howlo kale daraaddeed aanu halkaa nala joogin laakiin ay ahayd inuu inuu yimaado dadaal weyn baa laga sameeyey runtii in gurmadkaas uu noqdo gurmad midaysan gurmad macno leh dadka soomaaliyeed ee soo gurmadayna waxa ay bixiyeen iyo waxay u soo gurmadeen in laga dhigay wax macno leh oo aanan meel cidlaa ku lumin runtii qaybihiisii ugu horreysay waxa ay ahayd dadka isbitaallada lala gaaray in la hubsado in dhaqaale dartiis aanu qofna adeeg caafimaad aanu u waynin in ka badan saddex boqol oo qof oo isbitaallada la geeyey ayaanu dabagallay isbitaalladii ay joogeen baanu la wada xiriirnay waa lagu soo booqday waxa aanu kula heshiinay dhammaan goobahaas caafimaadka iyo isbitaalladaas inaanay jirin wax kharash ah oo sabab sabab kharash la xiriirta oo qof uu ku waayn kara adeeg caafimaad uu ku waayn karo way naga aqbaleen waanu kula xisaabtannay xisaabaadkooda iyo kharashkooda lagama maarmaanka ee ay leeyihiinna waxaanu u sheegnay in guddiga gurmadka qaranka uu bixinayo saas daraaddeed dee tii rabbi waa meesheed tabarteenna caafimaad iyo tabarta qalabka iyo aqoonta aynu haysanno ciddii ay meel geysa ama badbaadin weysa waa gaar laakiin dayac kaleeto iyo duruuf dhaqaale ee qof dhaawac ah oo meel cidlo ah loo dhigay haba yaraatee ma jirto isbitaallada qaar way buuxsameen duruufaha sariiraha iyo i c u-da iyo meelaha la joogay iyo in la kala gaari waayo waa dhici kartaa laakiin sabab la xiriirta ee dhaqaale xumo daraaddeed ee taas dowladda ayaa dusha u ridatay iyo guddigii ay dowladda u magacaawday ee uu madaxda ka ahaa ee wasiirkeenna caafimaadka dadweynaha soomaalida oo soo gurmadeen marka laga reebo kuwii dhiigga daadinayey ee dhiigga ku qubaysanayey ee sharafta iyo karaamada u arkay inay dhiigga dadkooda muslimka daadiyaan intii kale waxay u soo gurmatay inay dhiiggooda bixiyaan iyagoo gabdho ah iyagoo dumar ah iyagoo waayeel ah isbitaalladana meel la istaagay ayaa la waayey maalintii labaad ee ay musiibadu dhacday sidoo kaleeto qof kasta wuxuu heli karayay qofkii biyo keeni karayo qofkii raashin keeni karayo qofkii busto keeni karayo iyo qofkii ka qaybgeli karayba aaska intaba waa ay ka qaybgaleen dadaalka noocaasi ee dadkeenna ay bixinayaan waxa uu garab socdaa dadaalka ay bixinayaan dadkeenna soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sida iyo bulshooyinkeenna u istaagay inay cadowgaa dhiigyacabka iska dhiciyaan oo ay iska xoreeyaan marka waxa ay fariinta aan halkan ka diraynay ama shacabkeenna uu dirayay waxay ahayd diyaaraan u nahay inaannu iska tiin celinno laakiin ummadda ilaahay ha idin aragto waxa shaqadiinnu ay tahay marka inagu shaqadeennu badbaadada dalkeenna iyo dadkeenna ayay ahayd runtiina waxaan dhihi karaa musiibadaas weyn ee dhacday wax aada u badan baa laga qabtay oo laga badbaadiyey dhanka kaleeto waxaa runtii aan aada iyo aada u bogaadinayaa xarunta sodma ama hay-adda sodma oo runtii muddo yar hadda dib u aasaasideeda oo waxaana laba bilood dhammayn jirtay laakiin ku guulaysatay inay u dhaqaaqdo adduunyadu waxa ay leeyihin hay-ado u diyaarsan musiibada markay dhacdaba inay wax qabtaan kuwa helikobtaro leh kuwa ambalaasyo leh kuwa dabdamaysayaasyaal leh iyo kuwa dadka wacyigelintoodii ujeeddo iyo badbaadintoodaba ka shaqeeya waxaan rajaynaynaa hay-adaha dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahayba inay aada iyo aada uga shaqeeyaan sidii loo taageeri lahaa hay-adda maaraynta musiibooyinka hay-addana waxaan ka rajaynaynaa in ay kordhiyaan awooddooda waxqabad iyo gaaritaanka bulshada ay gaari karaan iyo sida ay degdeg u gaari karaan oo ugu gaari karaan sidoo kaleeto wasaaradda waxbarashada guddi ay samaysay waxa ay soo tiro koobeen ilmihii agoonta ahaa ee waalidkood uu ku dhintay meeshaas saakana waxaana loo soo gudbiyey warbixin horudhaca iyada oo bahda waxbarashada midowda jaamacadaha midowda dugsiyada iyo midowda dalladahaba ay dhammaantood ballan qaadeen in ardaydaas waalidiintood ay ku waxyeeloobeen falkaas waxshinnimada ah in dhammaantood ay sii wadan doonaan waxbarashadooda waxbarasho bilaash ina la siin doono oo aanay marna ka kala gu'i karin hawshii waxbarashada ay hayeen intaa waxaa sii dheereed marka in bulshada isxilqaantay ganacsatada ha ugu horeeyeeno haweenka dadka soomaaliyeed hay-adaha dowladda oo ay dhaqaalo ku yabooheen bilaabaan inay ku yaboohaan guddigu waxa uu ka dalbaday hay-adda maaraynta musiibooyinka inay furto xisaabaadkii dhaqaalaha lagu soo shubi lahay marka xisaabaadkaasaa la furay kadibna guddiga qaran waxa uu go'aamiyey in guddi maaraynta iyo maamulka maaliyadda oo gaale loo sameeyo oo bulshada ay ka qayb gasho guddigaas oo shan iyo toban qof ka kooban waa kuwa hadda horteenna eh, ka muuqdo oo ay iskula jiraan guddigii golaha wasiirada ay sameeyeen ganacsatadii haweenkii dhallinyaradii iyo bulshadii rayadka ahayd si hantidaas ay dadka soomaaliyeed bixiyeen oo ay ka mid tahay dowladda federaalka oo qaybta ugu weyn bixisay loo ogaado inay gacantii saxda ahayd maamulayso ayna gaarayso dadkii xaq u lahay iyo duruufihii saxda ahay ee in lagu bixiyo wada lahaanshaha aynu wada leenahay dalkeenna wada lahaanshaha aynu wada leenahay qadiyadeenna ayay qayb ka tahay inaynu yeelanno hab kulligeen aynu iskula xisaabtami karno aynu ku wada jiri karno waxaan runtii aada ugu mahadcelinayaa hay-adda soodma oo xisaabahaas maalintii ay furtay ilaa iyo hadda aanan marna hoo yaraatee odhan kharash baa nugu baxayee xisaabaha qaar hanaloo ogolaaday in wax laga soo bixiyo marka weelkaas ay noo fureen ee, intaas oo lacagoo aada u tiro badan baa ku jirto hadda lacag sagaal boqol oo kun iyo ka badan baa la ii sheegay inay soo gashay ee, lacagtaa way soo gelaysay ma ogiin lacag lagala baxaya haba yaraatee ma jirto marka wixii lacag bixina iyo kharashkeed waxa uu u yaalaa guddigan ee halkan hortiina hortiina fadhiyo ee, xubnihiisana la shaaciyey oo aad oo aada og tihiin marka taas waxaan rabaa inaan ku baraarujiyey marka dadka soomaaliyeed in looga baahan yahay inay gacantooda fidiyaan Ee, hantidu yaraan ma laha waxbixintuna waxba- wax haysasho iyo wax haysasho la-aan ma aha ee waa wax naftaada ka soo ga'a oo deeqsinimada ee, waa wax ee, loo dhasho oo qadiyad qo- oo- oo oo qofka uu u yeesho dhaqan uu u yeesho dadkeennana dhaqankaas ayay lahaan jireen waxaaba tusaale noogu filan inay jiraan kuwa maanta dhiigooda la daadinayo kuwa maanta la dulminayo kuwa maanta si xaqdarre loo dilaayo iyo kuwa u dhimanayo iyagoo waayeel ah ee iyagoo baadiyo joogo oo aan sidanoo kaleeto nolol magaalo joogin iyagoo aanan bangiyo lahayn iyagoo aanan xataa akauntiyo xisaabeed lahayn ayay naftoodii u horaayiin inay annagoo dhanna wada badbaadiyaan marka innaguna waxa aan heli karno inaynu u hurno ayaynu ka shaqaynaynaa Ee, maalmaha soo socdo waxa uu guddiga ka shaqaynayaa ee, sidii waxa uu ka shaqaynayaa guddiga in la qabto yabahu weyn oo ay qaybaha kala duwan ee bulshada ay kasoo qayb galaan intii wax bixisay waa mahadsan yihiin inta aanan wax bixinina waxaan rajaynaynaa in usbuucan inta ka dhiman ay ku soo dadaalaan kadibna dadweynaha loo soo bandhigo ee, sida ay wax yihiin Ee, waxaan jeclahay oo kaleet inaan halkan oga mahad celiyo gobolka banaadir oo runtii isxilqaan weyn sameeyey dadaal weyn sameeyey wax aada iyo aada u badanna ka qabtay ee, musiibooyinkan iyo inagu xeeran ee, guud ahaan iyo dhammaanteen waxaan aada iyo aada u rajaynayaa ee, in maalmaha soo socda aan muujin doono isxilqaan xooggan aan muujin doono ee, waxqabad aan muujin doono hufnaan dadka soomaaliyeed ay ka arkaan inay tahay dowladda iyo shacabkeedu dad wada socdo isna garab taagan sida ay goobaha dagaalka isu garab taagan yihiin goobaha kale ee ilaalinta bulshada iyo cayminteedana inay isu garab istaagaan waxaan runtii rabaa inaan halkan ka sheego sodma shaqadii ay noo haysay ma dhammaan ee, howlihii ama ku saabsanaa gurmadka ama farsamo ee ay hayeen ama la socodka xaaladda dadka ee, isbitaallada ku jiro ama la socodka ee, xaaladda dadkii la waayey iyo xaaladda dadka wax ku burbureen oo dhan marka hawshaas farsamo sideedii ayaan ayay noogu hayaan wayna noo qabanayaan insha allah tacaala haddii ilaahay yidhaahdo guddoomiyaha sadma sodma ee, waxa uu ka tirsan yahay guddigan ee, maamulka iyo maaliyadda waxaa kaloo ka tirsan yahay guddiga ee, guud ee uu madaxda ka yahay ee, doctor doctor cali xaaji wasiirkeena caafimaadka marka inaynu ogaano oo aanan ee, shaqaalaha sodma ee soo tagnaa habeen iyo maalin inaanay u qaadan inay tahay xafladan xil wareejin shaqadii laga wareejiyey shaqadii sideedii bay usii taagan tahay baahidii dadkeenna qayb badan oo ka mida way jiraan weli ilaa iyo in ka badan boqol qof ayaa isbitaallada jiifo oo qaarkood xaaladooda ay halis tahay oo la socod iyo ka warhayn ee, ee u baahan ee, burburkii iyo duruufihiisiina way nala socdaan marka waxaasoo dhan xarunta shaqadii ay ka haysay waa ay samaynaysaa insha allah tacaala waana ay sii waana ay sii wadaysaa ugu dambeyntii waxaan jeclahay in halkan ooga mahad celiyo xubnaha isxilqaamay ee maalin iyo habeen usoo jeeda inay hawshan qabtaan iyo guud ahaan ee, dadka soomaaliyeed ee hawshan ee, u istaagay maalmaha soo socdana inaynu ee, ka shaqayno in yaboohaas ee, aynu meel soo gaarsiino si hadda kadib xataa iskaba dhaaf kuwa hadda dhibka gaaray aanu oga gaashaaman karno waxyaabaha qaar ee aanu dareennay inay ahayd wax laga gaashaaman karay haddii loo sii diyaargaroobi lahaa Ee, aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa saxaafadda soomaaliyeed oo isku dayday inay soo bandhigto xaaladeena dhabta ah, u gargaartay ee, dadkii ee, musiibada gaaray siyaabo kala duwan ugu gargaaray Ee, mararka qaar haddii xataa ay dareemaan waxyaaba ay mararka qaar ka baqayaan isku dayay inay sheegaan inkastoo mararka qaar waxyaabaha qaar aanay wax saxa ahayn laakiin haddana cid la dhibsanayo waxa runta ah inay sheegto haba yaraatee ma jirto sababtoo tala waxa runta ah haddii la sheego inta damiirka iyo danqashada leh saxaafadda ma dhaleecaynaysa waxay u istaagaysaa waxaa runta ahee mushkiladda ahee jira in laga qabto in wax laga qabto laakiin waxaa ceeb ah in waxaanan jirin iyadoo dad howlwadeenno ah iyo dad mas-uuliyiina duruufta aragta ay ku shaqaynayaan in kuwa dee aanan waxba hubsan ay isku dayaan inay warar dacayado u eg inay faafiyaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
faarax sheekh cabdiqaadir wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayuu kaasi ahaa qeybihii gabagabay barnaamijka ayaanu ku sii siqeynaa markaana haddii aan eegno warbixinno kale oo ka duwan wararkeena caawa aad kusoo maqasheen dhibane maxamed xuseen cadow oo markaas ka mid ah muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho ayaa waxa uu markaas yahay aabbo soomaaliyeed oo markaasi koriya laba iyo toban caruura uu dhalay balse xaalado iyo duruufo adag oo dhanka nolosha ay soo wajahday ayaa u baahan caawinaad dadka soomaaliyeed ayuuna ka dalbanayaa waxaana muddo laba sano ah markaasi la xanuunsan yahay ama ka cabanayaa labadiisa keliyood oo uu markaasi fadhiya oo aan shaqayn isagoo bulshada soomaaliyeedna ka dalbaday in caawin loo fidiyo walaayga mahad nuure axmed ayaa la kulmay aba'a soomaaliyeed dhibaatada haysta oo warbixintan inoogu diyaariyay
laba sano aan xanuunka aniga la maaragtay aan la dhibaataysna wixii muddo laba sano ah waxaan la daalaadhacahayay xanuunkan iga haleelay keliyaha Een, dhakhaatiir fara badan oo aan la kulmayna waxay ii sheegeen in aysan waxba laga qa- looga qaban karin dalka gudihiisa dhinacayga waxaa fadhiya aabbe maxamed xuseen cadow waa aabbo korinaya in ka badan labiyo toban carruura balse muddo ku siman laba sano wax shaqaa muus u kicin sababo la xiriira in labada keliyood oo ay fadhiisteen kadib cudur haleelay isbitaallada ku yaalla magaalada muqdisho ayaa muddada labadaa sano ah oo xaaladihiisa caafimaad haba mid u tegaya balse waxaa lagu wargeliyey inaan dalka gudihiisa waxba looga qaban karin maadaama aan ahay qof iska bukaana muddo laba sanaa aanan xanuunkan la dhibaataysnaa xanuunku waa iska dhibaato badan yahay waa iska khatar badan yahay marka waxaan ka maarmi waayey in aan dadka walaalaha ah ee muslimiinta ah aan aan cawinaad weydiisto marka ma jeclayn in aan dad badan aan dhibo ama aan macnaha ka soo muuqdo laakiin waxaan uga maarmi waayey wakhtiga iyo duruufta ayaa keentay taas oo ah in aan awoodin in aan maanta anigu aan dalkii dabaddiisii aan aado goobta uu ka degan yahay magaalada muqdisho oo aynu ku booqannay ayuu ka codsaday dhammaan ummadda soomaaliyeed in garab laga siiyo siduu u heli lahaa caafimaad dalka dibaddiisa ah maadaama ay sugayaan in noloshooda uu maareeyay in ka badan labiyo toban carruura iyo ehel kale oo isagoo ku tiirsanaa xirfaddiisa gacanta uu ku shaqaysan jira markii hore balse cudurka haleele kadib u suurtangeli waayey inuu shaqaysto aniga oo ah maxamed xuseen cadow aa- waxaan ahay aabba soomaaliyeed oo muddo laba sano ah xanuun keliyaha ka haleelay la daalaadhacahayay Een, alxamdulilaahi hadda qof waxaan ahay bukaan ah oo lagu dhaqo isbitaallada magaalada muqdisho ku yaalla qayb ka mida Een, dhakhaatiirtii baartay ama caafimaadka waxay ii sheegeen in keliyahayga een, beddel mooyaane aan wax kale aysan lahayn oo ay fadhiyaan in la bedelo maahane aan hadda si kale oo daawo loo qaadan kara aysan jirin Een, alxamdulilaahi wix ilaahay keeno waa qaadasho anigu waxaan ahaa nin farsamada gacanta yaqaano makaaniga oo ku- saas ku xamaasha oo muruq maal ah Een, nin noloshiisa soo saartaan ahaa alxamdulilaahi laba reer ayaan lahaa caruurteyduna alxamdulilaahi way badan yihiin waxaan marka ummadda muslimiinta een, muxsiniinta walaalaha ah aan ka codsanayaa anigu ma awoodo dalka dabaddiisa een, inaan maaragtay anigu isgeeyo ama aan kille ka iibsado walaalaha muslimiinta waxaan ka codsanahayaa in la igala qayb qaato beddelkaas kellidaas Een, halkan waxaan ka isticmaalaa hadda gacanta ah ayaan isticmaalaa ila- la iga dhaqaa inaan maanta ka soo muuqdo tv-gan waxa igu qasbay waxay tahay een, daruufta ama danta caafimaad oo ila xiriirta aniga Een, waxaan ahay nin mas-uul ah oo ilmo ay sugahayaan Een, isagoo noloshiisii u dhibaataysan oo nolol u baahan marka ummadda muslimiinta meel kastoo joogaan muxsiniinta waxaan ka codsanayaa in ay gargaar samafal ah ila soo gaaraan si aan ku tago dalka dibaddiisa wixii markaas aniga aan ama awoodo ama ehel ii awoodana waa waxay noqdeen wax aan markaas igu filnayn marka ummadda muslimiinta waxaan ka codsanahayaa dhammaan meel kastoo joogaan Een, caafimaadku waa qaali qofkii naf badbaadiyaano ajarkeeduu leeyahay Een, in ay ma aragtay wixii ay ka awoodaan ay iga- iga garab qabtaan qof kasta oo muslim ah oo fideogan fiirsada waxaan ka codsanayaa wixii uu ka awoodo inuu ka galo Een, hay-adaha caalamiga mas-uuliyiinta dowladda qof kasta oo wax- wax ii qaban karaa inuu ma aragtay si wanaagsan uga qayb qaato qof kasta oo i caawinaya wuxuu igala soo xiriiri karaa lambarkayga laba lambar ayaan leeyahay oo kale ah lambarka koowaad waa furo shan ah so- konton iyo saddex soddon iyo sagaal toddobaatan iyo lix shan konton iyo saddex soddon iyo sagaal toddobaatan iyo lix Een, kan kale waa furo lix ah lix s- soddon iyo afar toddobaatan iyo labo lixdan iyo sagaal lix soddon iyo afar toddobaatan iyo labo lixdan iyo sagaal Ee, qof kasta oo walaal ah waxaan ka codsanayaa insha allah in uu igala qayb qaato sidii aan ku heli lahaa caafimaad dalka dabaddiisa oo deg deg ah inay caawisiin
dhinaca kalena haddaan eegno madaxda maamulka hirshabelle ugu horreeyay madaxweynaha maamulkaas cali guud laabi xuseen gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe saraakiil iyo soo kalante xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo qaybka ah xildhibaan xaadooli ayaa waxa ay maalmahanba wadaan kormeero kala duwan ay ku tegayaan eh, deegaanadii dhowaan al-shabaabka lagala wareegay oo markaasi eh, ka mid ah masaajid ceelguduud dhuldugale iyo dhammaanba deegaanada kale ee dhowrka ah ee markaasi ay dowladda xaqiijisay inay la wareegin ciidamada xoogga dalku dadka shacabka kaasanaya madaxweynaha iyo sidoo kale dhinacyadii kale xildhibaanada oo goobta kormeeradaha ay ku sameeyeen warbaahinta la hadlaya ayaa sheegay in dadka shacabka ay u baahan yihiin adeegyadii caafimaadka ee muhiimka ah maadaama xaalado dhibaato halkaasi ay ka jiraan sida ay indhahoodu ay ku arkeen ayna warbaahintii u xaqiijiyeen
lala nexayn berigaydo nafta lala nexayn idoo nacab laga nexayn naftu diidana waa ogtihiin cadawaa jooga nacaabkii naftu diidana sugaysa beriga naara suge aniga maanta halkan waxaan ka mid ahayn waftiga oo madaxweynaha uu hogaaminayey waxaan ka nimid masaajid cali guduud halkan waxaa loo yimid oo loo soo aaday kormeer iyo dhiirigelin ciidamadii halkan cadowga ka xoreeyey maxamed siciid iyo nuur dugle iyo tuulooyinka u dhow in loo hambalyeeyo xildhibaanadii iyo saraakiishii hogaaminayey ayay arrintu ku saabsanayd waana runtii waa soo gaarnay wixii ay qabteenna haddeer waa looga mahad celiyey madaxweynahana mahadcelinta ugu dambaysa leh halkan arrintaas ayaa loo yimid waa mahadsan yihiin ciidamadii halkan qabtay waajibaadkooday qabsadeen intaas keliya maahane waxaa laga rabaa waajibaad waxaa sugaaya soomaaliya oo dhan horta inay cadowga laga xoreeyo gaar ahaan hadda gobollada ay ku wajahan yihiin hiir shabeelle galguduud iyo mudug gobolladaas hadda ay ku wajahan yihiin inay cadowga ka xoreeyaan waa runtii waana ka muuqataa yacnii wejiyadooda farxadda ka muuqata waa insha allahu tacaala maalmo dhow inay meelahaas gaari doonaan waa rajaynaynaa waana ku faraxsannaha waxa ay qabteen marka waxaan leeyahay cid kasta oo soomaaliya oo muwaadin soomaaliyeeda oo ama dalka ha joogo ama dibadda ha jooge waxaa waajib ku ah cadowgan khawaariijta inuu la dagaalamo xooggiisa ku bixiyo xoolihiisa ku bixiyo fikirkiisa ku bixiyo ayaa laga rabaa meesha aan taagannahay maanta waxaa waaye saddex boqoloo kilomitir meel u jirta magaalada muqdisho saddex maalin ka horana waxaa ku guulaystay ciidamada deegaanka iyo kuwa dawladda oo iskaashanaaye inay ka saaraan masaajid cali guudna waxay u jirtaa soddon kilomitir ilaa soddonkaas kilomitir inay soo baacsadeen ay cadowga ka saareen ilaaha ku guuleeyey newna markaan xoog badan iyo culaysaana laga sheegaayo meelahan kale markay ka dagaalamaan laakiin marka qowmiyaddan lagu soo deeyey waa iska sii ordayaan dhibaatadaasu meel ay ka hayda ma sheegi karta marka ilaah baa mahaddaas kale guushuna insha allahu hadduu ilaahay yidhaahdo waa sii soconaysaa waana socon doontaa maantana madaxweynihii iyo guddoomiyihii iyo saraakiishii oo hogaaminaysay ciidamada ayaa garbahaanya taagan oo booqasho u yimid meeshay qabteen ciidanka dawladda iyo ciidanka deegaankaoo isgarabsanaaye al-shabaabna waxaan u malaynayaa inuu u adkaysa waaye asagu dadka kale wou la diriraayo sida naloo sheegaayo laakiin qowmiyaddan waa u adkaysa waayey maahane saddex boqoloo kilomitir meel fudud ma aha marka waxaan leenahay ilaaha mahaddaas kale oo awooddaas nool kaga baqaayona siiyey xildhibaankii ugu horreeyey ayaa sheegay nimankaan hore waa u sheegno waa ishaynaa waxaan kala helnaana leenna meeshaan waxay u jirtaa caliguduud soddon iyo shan kilomitir maalidhood caliguud xoogay dhin waa isku salaana nimanku laakiin waa weyne waa weyne hadda waa weyne nimanku sidoodabana waa ogtihiin maleeya ee dagaalkooda waa dagaal naageed naag xatay saas dad uma dishaan maleeya adoo soo jeedda lagama yaabo inay walax kugu dhiftaan laakiin inay miina meel geliyaan oo adoon ka filayn kugu qarxiyaan in ii sheeg nin maskiin oo sacbooley oo meel iska fadha bisoola inta duudkiisa kala yimaadeen weliba hortiisa ka imaamayan waan sacbooley ay duudka ugu dhiftaan waxaas waaya dagaalkooda dadka deegaankan iyo dawladda isteydka iyo tan federaalka kadib marka ay indhaha ku soo jeesteen waa rooro waayan anku waa lanna waxaan rabnaa marka hawshaan waa sii wadaynaa ilaa ilaa aan ka saarno gobolladan saan hore u sheegnay marka waana sii widi doonnaa haddii allah awoodda le ou noo ogolaado waa sii widi doonnaa mana ku fiirsan doonno in dadkayna iyo deegaanadayna aanu koo mas-uuliyad sheegahayno ee dadka inaan dadkayna maanta dadkay fiirsanaan ah inaan ku fiirsanno kuwaanoo kale waana ka saari doonnaa waana ka saaraynaa dadka deegaankana waa u mahad celinayaa sida ay qayb ugu yihiin dagaalka ilaahay baa mahad iskale maanta halkaana keen anigoo caafimaad qabno maalmahaanna ay ku sugnaayeen ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada deegaanka ayagoo maaragtay nimankii cadowga ahay oo farxadka ahay la baacsadow haayo waxaan aad iyo aad uga mahad celiyaynaa ciidamada xoogga dhammaantood iyo maaragtay kuwa deegaanka sida ay maaragtay u baacsahayaan nimankan nimankaana waa fidno fidnadana ilaahay maaragtay oo ummaddan inuu ka dulqaado inaan annagana ka shaqayna loo baahan yahay waa fidno inaan dhahnee ka aamusno waxba tiri mayso laakiin inaan annagana gacmahayna ku suulino oo xumaanta aan suulino waa wax loo baahan yahay marka waxaan rabnaa dadka deegaanka ama maaragtay shacabka deggan gobolka shabeellaha dhexe hadda meesha howlgalka ka socdo meelaha kaleento waa lagu tiigi doonaa waana loo sii socdaahe inay maaragtay soo wada baxaan ay nimankan farxadka ay qoryaha ka reebtaan waxaan sidaas sidoo kale shalay waxaa jirtay in la qabtay nin meeluu ka yimid iyo meeluu socda la ogeyn oo timihii ku baxeen oo nimankaa ka soo farxaday raagceellaa lagu hayaa raagceellou ku xidhan yahay waxaana soo qabtay nin beeraleeyahoo beertiisa falaayaa soo qabtay marka sidaasoo kaleento in loo qaqabto qoryahana looga reebto dadkan inta laga keena duurarkaas laga keena la soo keena meelahan hadday meesha shabaabka ay ka dhex baxaanna meelay u socdaan aysan ogeyn in la qabto qof kastoo gurigeeda iyo beerteeda ku aragto inay soo qabato
caawa barnaamijka wareega wararka afar labaatanka sacraada hadalsan ee magaalada muqdisho halkaasi uu ku egyahay cabdihaab cabduqaadir ayaa farsameynayay anagoo cabdinaasir maxamed maxmudna barnaamijku waad inla socodsiinaa soo nasaare barnaamijkan hegeysta intaan ku kulmi doona sidaasi nabadgelyo